fiid wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington aan ku bilowno dhaqaalayahanada soomaalida ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha cusub ay saameyn ku yeelatay inuu xoogaa xoogoobo shilinka soomaaliga marka lagu sarrifayo lacagaha qalaad qaarkood sida doolarka maraykanka shilin soomaaliga ayaa labadii maalmood ee u dambeysay lagu sarrifayay lix iyo toban kun oo shilin soomaali ah halkii doolar halka uu horey uga ahaa ilaa iyo laba iyo labaatan kun oo doolar halkii doolar dhinaca kalena guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya bashiir ciise cali ayaa ka hadlay waxa sababa isbeddelkaasi haruun macruuf ayuu ugu waramay xaaladda lacagaha soomaalida iyo shaqada bankiga ee xilligan
mar hadda laga joogo sanad iyo adigu siyaabo laba sano ku dhow dhow baa jareeda caanka ah oo oo ingiriiska oo layihahdo economist ba waxay soo qortay maqaal ay ku leedahay shilinkii xooga badnaa taitalkiisa uu yahay markii si la yaabla la akriyey maqaalkii wuxuu macnihii wuxuu noqday shilinkii soomaaliga ahaabuu noqday wax ay sheegayaan markaasi waxay leeyihiin laba sababood baa shilinka soomaaliga ahaa inuu xoog leeyahay oo marmar weliba qiimihiisa hoos u dhaco sabab u ah waxa weeye waa marka hore horta bankiga dhexe wax lacaga suuqa ma geliyo oo lacag haddii bankigu intuu daabaco suuqa u geliyo inflation bay abuur lahayd shilinkuna waa qiimo dhici lahaa midda labaadna waxay kuleeyihiin xawaaladaha iyo lacagaha dibadda ka yimaada xoog leh oo doolarka ah oo iyagiibaa shuuqii baahidii doolarka loo baahnaa muxua cadila oo oo oo sima oo ka dhiga inay baalans gareeyaan muddo fara badan buu saas ahaa markii xoo dhoofka xoolahu wanaagsan yahay markii lacag iyo deeq iyo dibadda laga helo mararkaas oo dhan waxa weeye doolarku shilinkii waa qiimihiisa kor u kaco oo doolarka qiimihiisu waa dhacaan dabcan waktigan hadda ah waxaan u anagu u fasiranay iyadoo doorashooyinkii hadda iyo maogtahay hadday rabto inkastaba ha noqotee maogtahay xoogaha saameynta ay wax ku leedahay laakiin saameynta kaleeto oo weyn waxay noqotay dadkii oo wuxuu dowlad cusub baa timi dowladda cusubeed marka dadkii waxay tabanayaan isbedel baa jiraya oo dadku aad bay meesha ugu farxeen oo waxay leeyihiin isbedel baa imaanaya oo xagga moogtahay dhaqaalaha iyo dowladnimada iyo waxaas iyo arrimahaas oo dhan baa moogtahay dadku ay iska dhaadhiciyeen dhinaca kaleetana waxaa muuqata inayan hadda ayan jirin doolar far badan oo suuqa dadku ay doonayaan ama ay waxoola badca ku keenayaan ama wax saas kaleeta ayamahaas kaleeto mararkaas kaleeto dowladdu dad dadweynuhu xoogaa waa ka fiirsadaa wixii ay samayn lahaayeen iyo siday wax yihiin iyo waxaas waa garta laakiin midda kaleeto waxay tahay doolarku hadha qiimihiisu ha dhaco oo shilinku qeyla ha noqdo laakiin suuq weynaha oo suuqa badcaddii tiil ma ma riqiisin oo cuntada iyo dhar iyo wixii suuqayay waayo qiimihii horetoo doolarka ahaa oo oo qaaliga ahaa baa lagu keenay marka arrintu waxa weeye waa arrin u baahan in xoogaa laga fiirsado oo hadda sabab degdeg ah oo sababo badan oo isgelgelay bay noqon kartaa laakiin midba xoogaa ay saameynta ay ku leedahay waayo waxaad wax yar ii macnaysaa intaynaan qodobada kale u gudbin bal rajada laga qaba dowladdan dowladda ma waxaa laga filayaa maadaama horey farmaajo uu mushaharka u bixin jiray shaqaalaha iyo ciidanka in doolar ay suuqa soo galo shaqaalaha iyo militariga lacag la siiyo doorashaduna sidee bay saameyn ugu yeelatay bal wax yar ii faahfaahay doorashada horta waxay ahayd doorasho si fiican oo hufan sidii markii horetaba ay ahayd oo doorashadii tantii ka horreysay bay ahayd si nabad badan oo asluub badan oo xasiloon baa moota doorashadii hortan ay ku dhacday tanna sidii oo kaleeta bay ku dhacday soomaalida waxaad moodaa markaas nidaamka doorashada in si fiican maogtahay oo xurmo leh loo xurmeeyo oo loo fahmay baa muuqata halkaas waa wax wanaagsan markii muddo aynu kusoo jirnay dagaal sokeeye iyo maogtahay nidaam yari iyo waxyaalahaas lagu sii jiray waa isbedel fiican oo suntii lagu farxo markay dowlad cusub markay timaado saas kaleeta waxaa la filaya oo laleeyahay siba ciidamada iyo dadweynaha iyo waxaas iyo magaalada mudaaharaadka meel kasta laga sameynayo iyo banaanbaxyada iyo waxa loo arkay dadku inay wax bishaaraysteen oo moogtahay ay ku farxeen oo isleeyihiin isbedel baa imaanaya isbedelkaasu markaas waxa weeye waxaa sideedaba markii isbedel dadku ay wax wax tabayaan waxaa jirta xoogaa abaar baa jiray dhibaatooyin baa jiray dhaqaale xumaa jirta xoolaha xoolaha dhoofkoodii waa iyo moogta oo inaga dhafdabari noo ahaa moogta waa xun yahay haddii la kuleeyahay webiyaashi waa qalaleen waxaas abaar baa jirta oo waddanka oo dhan waxyaalahaas oo dhan baa marka dadku moogtahay dhibaata hayse dhibaata tibahayay marka wuxuu isleeyahay isbeddel kastaba arrin uu keeni karaa wax keeni karaa wanaag ah laakiin runtu waxay tahay wax badan oo dhibaatooyin ah baa moogtahay la laga bixi karaa inay moogtahay dadka ay ku safood leeyihiin waddanku wuxuu ku nool yahay xoolaha dhoofkoodu ku noolaa iyo beeraha wixii ka soo baxaa labadiiba waxaa la filaya wadayaashiina waa laleeyihiin xoolihiina dhoof ma leh waa gartay marka bankiga soomaaliya lacag ma daabacdaan maxay tahay shaqada bankiga xilligan maxaad qabataan waxaanu qabanaa horta marka ugu horeysa bangi waxa uu qabto dhexe waxa ugu horeysa inuu horta moogtahay nidaamkii bangi dhexe inuu dhiso nidaamka bangi dhexe waxa weeye systemkiisa uu dowladda shaqa shaqada adduunka bangi uu qabto uu ku sameeyo waxa weeye waa qeybuu leeyahay qaybihii dhaqaalaha maogtahay faalaynta hadda masalan ba sooma saarno ilaa hadda baa maogtahay waxaan bilaa bilownay ayaamaha kan in la yidhaahdo hala hala in hala daraasado iyo maogtahay suuq baaris iyo waxaas iyo hala sameeyo oo qeybtii dhaqaalaha la xoojiyo qaybihii xagga systemka xisaabaha iyo warfaafinta iyo waxa xogta bankiga shaqadiisa oo dhan ay xildhiga u ah in la la tayeeyo oo maogtahay oo oo si markii horta wuxuu ahaa wax gacan lagu sameeyo inta badan ee la yidhaahdo si i t adag oo maogtahay oo qiimo badan oo dhowr milyan oo doolar ku kacday oo bankiga adduunka uu maalgeliyey baa hadda maogtahay faraha lagu hayaa oo bisha tan hadda dhamaanaysa bilowga ah maogta dhamaadkeeda maogta ay u dhaqan gelayaan wata shaqadaas in la la hirgeliyo
gudoomiyaha bankiga soomaaliya bashiir ciise cali oo u waramayay wariyaha v o e da haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah in qayb kale oo ka mid ah waraysigan oo ku saabsan in bankiga dhexe ee soomaaliya uu soo daabacayo lacag cusub iyo in kale waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaheenna soo socda